waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
australia waa marka u horeysa oon imaado khaasatan magaaladan melbourne waxaana u imid oon kasoo qeyb galay shir weyne ka dhacayay magaalatan melbourne oo ay soo qabanqaabiyeen ururka la yiraahdo somali professionals and businesses waxaa loogu talagalay in soomaalida mqurba joogta gaar ahaan kuwooda xirfadaha kala duwan iyo ganacsiga kala duwan leh in laisugu keeno ay kusoo bandhigaan howlahooda iyo ganacsigooda iyo waxyaaba ay qabtaan se u kala faa'iideystaan marka anigu waxaan ka mid ahaa dadkii lagu soo casuumay oo ka hadlayay shirweynaha waxaan kaloo sameynayay maalinka labaad seminaar ku saabsan markan hogaaminta wanaagsan marka khudbadii ama nuxurka khudbadii aad ka jeedisay shirka muxuu ku saabsanaa
nuxurka wuxuu ku saabsanaa saddex qeybood qeyb waxay ahayd aniga oo wax yar markin oo warbixin aniga markin oo qaabkan ku imid yurub iyo waxbarashaydii ku saabsanayd qeybta labaadna waxay ku saabsanayd shirkadan ka sameeyey wadanka ingiriiska aniga aan deganahay magaalada lester oo u adeegta bulshada gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed shaqooyinkay qabato waxyaabaha maaragtay sababtii loo aasaasay ilaa iyo haddeer taaneyto dhowr iyo toban sano ayay maaragtay shirkadaasi jirtaa sida maaragtay ay ay soomaalida u caawiso dhinaca hadday tahay waxbarashada shaqada dhallinyarada maaragtay howlahooda dumarka iyo haddeertaanna iyadoo maaragtay shirkadaasi runtii shirkad haddeertaan la aqoonsan yahay oo maaragtay dadkao dhan u adeegtan soomaalida keliya ahayn dadka maaragtay ajanabiga ah oo ku cusub maaragtay magaalada oo dhan ayaanu caawinaa oo ka caawinaa siday maaragtay magaalada ula qabsan lahaayeen macluumaadkay u baahan yihiin baa la siiyaa shaqada lala caawiyaa iyo waxbarashada iyo luqadda inay bartaan iyo guryaha hadday ilmahooda iskoollo iyo waxaas u raadinahayaan marka runtii waa maaragtay wax alla wax maaragno uu qoyska u baahan yahay ama qofka u baahan yahay oo dhan ayuu ayuu maaragno ka heli karaa haddaa anaga ay tahay waxyaaba aanan ka caawin karnina waxaa loo gudbiya hay-ada kale ayaan u gudbinaa oo aan ognahay inay ka caawin karaan howlaha aad ka qabata lester ama dalka ingiriiska dhowr iyo toban sanaad howlahaas kusoo jirtay dabcan soomaalida degan ingiriisku waa ka badan yihiin australia wadanka waa ugu horreyn haddaad soo fiirisid marka maxaad is leedahay jaaliyadda australia oo kale way ka baran karaan howlaha aad ka soo qabateen ama lester ama u k inteeda kale oo bulshooyinka soomaalida oo qurba joogta ama wadamada kala degan ay wax ka baran karaan horta runtii maasha allah yani shirkii hadda markano shirweynihii caalamiga ahaa dad badan oo markano reer australian ah ayaa waxyaabo badan ay qabtaan kusoo bandhigeen dad badanna waan la kulmay oo marata ururo jaaladeed ayagana halkan ku haya runtii waxaan arkaa inay markano horumar fiican ay sameynayaan dabcan waa run ingiriisku aad buu uga badan yahay jaaliyadda soomaaliyada ku nool waxaa lagu qiyaasa ilaa saddex boqol iyo konton kun oo qof waana dee muxuu ahaa xiriirka marka la fiiriyo ingiriiska uu la leeyahay soomaalida way ka qoto dheertahay runtii australia oo waa dee wadan soomaaliya soo gumaystay oo dadku maaragtay soomaalidu dee taariikhda marka dib loo fiiriyo ingiriiska imaanshahooda ilaa iyo dagaalkii koobaad adduunka iyo kii labaad ayay gelaysaa iyo ka hor marka yacni taariikh dheer ayay soomaalida ku leedahay halkaas ururkani maaragtay inta badan qaabka ururkan waxaa la yirahda waa ururada la yirahda social enterprise markuu ka duwan yahay inta badan ururada markano samafalka ah oo ama charitiska la yiraahdo qaabka u samaysan yahay waxa waaye waa urur maaragtay loogu talagalay sidii markano ganacsigoo kale inuu u shaqeeyo laakiin aan ahayn markano urur asagu markano faa'iidooyinka iyo waxa soo baxa ay dad khaasa leeyihiin ma ah waa wax markano ku noqonaya shirkadii iyo maaragtay mujtamacii waxyaabaha danto ah marka waxaan xasuustaa mar aan sweden aan tegey oo iga codsadeen inaan seminar iska sameeyo iyay waxay maaragtay sidee baa dadka maarkino iyaga laftigoodii loo maaragtay awood loo siiyaa mujtamacii iyagu si ay isku caawiyaan marka waxaan u arkaa inuu yahay model fiican oo maaragtay qof shirkadiinu ayadu isku filaanayso ee ganacsi samayn karto ama markino waxaa laga yaabaa dadka soomaalidu khibrado badan bay leeyihiin khibradoodaas marka ina inay ka gadaan dowladda ama markino hay-adaha ay ay ay la joogaan sida hay-adda caafimaadka oo kale ama waxbarashada ama maarkino midda dowladda oo kale sababto waxaa saaran ayaga mas-uuliyad ayaa saaran ah inay maarkino baahida jaaliyadaas wadankooda ku nool inay maarkino ay wax ka qabtaan ayagana aqoon iyo khibrad uma laha dadkii marka jaaliyadii soomaaliyed ayaga khibradaas leh inay marka khibradooda ay ka gadaan hay-adahaaseyto si ay maaragtay u fuliyaan marka labadiiba labadii dhinacba waa laba faa'iido oo maarkino way isku baahan yihiin waa gartay shirka aad ka qayb gashay marka maalintii dambe dabcan seminaar baad jeedinaysay su-aalaha ugu badanoo dadku ay ku weydiinayaan ama adiga laftigaagu wixii aad u faa'iideynaysa markay noqoto leadershipka ama hogaamiyenimada maxay ahayd haddaa in yar ku taabata maxaa ugu muhiimsan hogaamiyenimada waxaa ugu muhiimsanayd hore dadku inay fahmaan maaragtay nooca maarkino hogaanka sababtoo hogaanka laftigiisa ayaa waxa weye noocyo badan buu leeyahay qofka maarkino markuu hogaamiye noqonayo yacni qaabkee ayuu dadkiisa u hogaaminaya marka inta badan marmarka qaarka waxaa laga yaaba in la isku qaldo maarkino maamulka iyo hogaaminta la isku qaldo yacni dadkan waxaa laga yaabaa inay inay u arkaan hogaaminta inay tahay keliya maaragtay hogaamin oo ama urur ama maarkino qofka inuu meel madax ka noqdo ama laakiin kulligan haddaan isfiirino qof kasta maarkino noloshiisa markuu fiiriyo wax ku maarkino ku taxaluqa hogaaminta ayuu ku mashquulsan yahay marka tusaale ahaan kale kugu soo qad dadka kasoo qayb galay waalid hooyo soomaaliyeed ayaa ku jirtay oo igu tiri anigu ma shaqeeyo oo maaragtay gurigeyga ayaan jooga carruurteedan koriyaa marka waxaan ku iri caruurtaadaad hogaaminaysaa marka maalin walba markino sababta waxaad leedahay higsi hogaanka waxaa lagu yaqaano waxa qofka hogaamiya waxa wuxuu leeyahay meel higsaduu leeyahay marka ugu horreysa waa inuu qofka horta uu haystaa markino meel ujeeddo uu u baahan yahay inuu ka gungaaro ujeeddadaas marka siduu qofka ku gaari lahaa ayuu wuxuu fiirinayaa maxaan u baahanahay saan ujeeddadaas ku gaaro ma muxuu ahaa ma waxaan u baahanahay dad tabaruca xoggooda baan u baahanahay shaqaale miyaa u baahanahay dhaqaale miyaan u baahanahay meel aan maarkino xafiisya miyaan u baahanahay marka qofka hogaamiya waxyaabahaasoo dhan u fiirinaya lakiin hadda fiir qofka waalidkao kale adaan su-aal usoo qaadano caruurtiisa korintaas uu korinaayo ujeeddo ayuu leeyahay meel buu rabaa inuu gaarsiiyo caruurtiisa meeshaas ilmihiisa uu raba inuu gaarsiiysay u gaaraan dabcan waa inuu marka wixii ay ku gaari lahay inuu sameeya waxbarashadii haday tahay hadday tahay diinta haday tahay hadday tahay dhaqankii hadday tahay maalin walba marka wuxuu ku jiraa qayb ka mida markano qaybahaas uu raba markano inuu isticmaalo suu u gaaro meesha uu ilmihiisa la higsanayo ayuu ka gudbaya maalin walba tallaab u qaadaya marka hogaanku sidiisaba yacni haddaan fiir nolosheena maalin walba waa ku mashquulsannahay dadku waxa laga yaaba marka qaarkood inaysan ogeyn haddana markaan usoo noqono hogaaminta markano ama shirkadaha ama markano ama ganacsi ha ahaado ama ha ahaato jaaliyada hogaaminteeda ha ahaato ama shaqaale hogaamin ha ahaato waxa weeyaan dhowr nooc ayaa loo kala qaybiya oo waxaweyaan midna waa mid maaragtay qofku inuu asagu awood wax ku hogaamiyo oo asagu noqdo mid yacni kalitashada oo maarkano asagu wax xukumo oo dadka u sheega waxay qabanayaan waxa waxa waxaa samee mid waxaa laga yaabaa inay tahay maarkano mid la tashi ay tahay oo inuu maarkano dadka la tashado ka qaybgeliyo maaragtay hogaankii iyo wixii la qabanayo ujeedadii wixii la higsanayo waxay tahay maarkano laysla higsanayo mid waxa weeyaan waa qof asagu jecel inuu waxa maarkano iska gudbiyo oo uu dadka uun mar walba u xil saaro oo asaga waxba qabanino dad kale ay wax qabtaan marka aniga kulleyba nooca aan u arko inuu ugu fiican yahay oo aan waxaa laga yaba qof walba waxaa laga yaabaa qaab gaar ayaa baa laga yaba inuu jeclaysan karo laakiin qaabka aan u arko inta badanna maarkino dadka ku takhasusay hogaaminta ay yidhaahdaan wuu ugu maarkino wax soo saar fiican yahay waa midkaas dadka aad ka talagelinaysid oo maaragtay dadkii aad hoggaaminaysay aad aad ka talagelinaysid xataa carruurtaada hadday tahay carruurtaada markaad la tashatid oo maarkino ka talagelisid waxyaabihii ayaga danta u ahaa waxay u badan tahay inay inay ka qayb qaataan marka aad adigu aad aad ku qasabtid wixii ama korka aad kaga keentid fikirka tiraahdo waxaas waxaas waa inaad samaysid iyo markaad tiraahdeed maxay kula tahay haddaa sidaan samayn lahayd way kala duwan tahay qofku markaas wuu kula shaqaynaya wuxuu arkaya inuu qayb ka yahay xalkii marka waxyaabaha aanu waxyaaba badan baa ka hadalnay dad baa maarkano dadku way kala duwan dhalinyaraa ku jirtay dad waaweyn baa ku jiray dad maarkano jaaliyada raba ama ka shaqeeya hadda ama raba inay abuuran ayaa ku jiray marka qaabkii aniga aan usoo dhisay jaaliyadeeda iyo qaabkii aan maarkano shirkadda u sameynay sidaan u shaqeyno waxyaabahaasoo dhan ayaan ayaan ayaan la qaybsaday waxna waa wax maarkano hadal iyo fikir ah waxna waa wixii maarkano khibraddii aad soo martay ah kulligeena maaragtay inta badan waxaan ku jirnaa waxbarashadu marna wax dhammaata maaha yacni in qofku inuu fahmo mar walba saad hogaamiye fiican u noqotid waa inaad mar walba diyaar u tahay inay maskaxaada furan tahay inaad qof wax baranaya mar kasta aad tihid inaad dadka dhegaysatid inaad ka qaybgelisid tashiga marka runtii waxyaabahaasito aad bayna runtii dadka uga heleen waa gartay dabcan intaaad ku soo jirtay wakti dheer weeye soomaalidana meel kastoo ay degan yihin ama england ha haata ama australian ha haata waxaa lagu yaqaanaa magaalo walba ururo badan baa ka jira isqabqabsi baa ku jira waxaa laga yaabaa qaarkood dhibaatada soomaaliya oo kale in wadanka dibaddiisa la keeno marka maadaama leadershipka aad wax ka taqaanid isqabqabsashadaas maxaa keena inta badan sideese looga gudbi karaa dabcan magaalo walba meelban oo kale waxaa laga yaaba ururo badan oo iska soo horjeeda inay ka jiraan magaalo walba london lester laftigeeda saddex masaajid ba hadda kahor warbaahinta lagu soo qoray inay ka jiraan dhowr kilomitr oo square gudaheeda marka kala qaybsanaantaas maxaa keena maxaase looga bixi karaa horta kala qaybsanaanta waxyaaba badan baa keeni karaa runtii waxaa ka mid ah siyaasadda ka mid ah waxaa ka mid ah dadkii oo maarkino ujeedooyin kala duwan leh run ahaantii dadka waa kala duwan yihiin in la kala fikri duunaadana wax xun maaha waxay ka mid tahay qaybta waxay ka mid tahay horumarkay ka mid tahay laakiin waxa kala duwanaanshihii waa inaan ogolaanaa laakiin hadda kasoo qaada waddankan hadda australia ad ku nooshiin adinka inaad dad muslimna tihiin oo soomaali ah ayaa laidiin aqbalay inaad qayb ka mida mujtamaci aa noqotaan oo dhalashadii ayaa laidin siiyey markaas aqoonsi ayaad ka hesheen waddankan inaad tihiin dad jir oo waddankii ku nool marka saasoy tahay annagii soomaalida maaragtay waa inaan is aqoonsanaa ama koonfur ka imow ama waqooyi ka imow ama bari ka imow ama galbeed ka imood yacnii waa okay waay ma fahantay laakiin ina maaragtay la yidhaahdo marmarka qaarkood waan kala fikir duwanaan karnaa aan isku raacna inaan kala fikir duwannahay laakiin in la fiiriyo waxyaaba kale oo aanu ka midaysannahay ayaa jira isku af baan nahay isku diin baan nahay isku dhaqan baan nahay waxaa laga yaaba kulligeen waxaan rabnaa carruurteena inay noo hagaagaan waxaan rabnaa carruurteena wax noo bartaan inay diintooda haystaan ayaanu rabnaa sidee baan taas aga wada shaqayn karnaa waxyaaba badan wax marka in lagu maarkino diiradda la saaro waxa laga midaysan yahay inta badan waxaa umalaysaa in dadku ay inta badan waxyaabaha ay ku kala qaybqaybsan yihiin ay diiradda saaraan hadda markaan hadda shir ka hadlayo waxyaabahan kasoo qaatay tusaalaha waxay ahayd markaan anigu holland mar deganaan jiro kasoo guuray dumarkeennii inaan isku nimid oo nidhi yacni siyaasadda iyo dhibaatada ka jirta wadankii weliba markuu dagaalka sokeeyey cusba ayay ahayd runtii oo dhaawac iyo weli dadkii markino dhibaatadii ay taabatay ay ahayd inaa marka aanu isku nimid oo niraahno war misidaana u kala qaybsanaana oo waxaan uun ku ka fikiraynaa uun dhibaatada waddanka ka jirta mise halkaan sidaan ugu kala daadsannahay iyo carruurteena iyo dhibaatada haysta ayaanu ka fikirna isaan wax uga qaban lahayn adigu waqooyi baad ka imaan kartaa koonfur baad ka imaan kartaa bari baad ka imaan galbeed dhexdaad ka imaan kartaa laakiin haddana waxaana ka midaysannahay waxa weye inaan soomaali nahay inaan isku diinnahay inaan dhaqan gaara iyo af gaara leenahay inaan qaxootinahay in carruurtayada ee meesha iyo dumarkayga ay ku dayacan yihiin intaas intaanu isla fiirino ma ka wada shaqayn karnaa waan isku raacannay marka lesteroo kale marka haddaa fiirisid u k ayaguba laftigooda way kala qaybsan yihiin soomaali meel kastay joogto way kala qaybsan yihin runtii laakiin haddana waxaad u malaysaa waxyaabaha aanu laga yaabo inaan kaga duwannahay wax badan horta macluumaad badan kama hayo australia laakiin gaar gaar ahaan lester waxyaabaha aan ku fiicannahay xataa aan la yidhaahdo waan kaga fiicannahay london iyo magaalooyinka kale waxa weeyaan dadku waxaa laga yaabaa inay masaajidyo kala duwan ku kala tukadaan maqaayado kala duwan inay kala fariistaan laakiin haddana markuu ama aroos jiro ama duug hadday timaado kulli waa laga wada qayb qaataa dhibka iyo farxadda waa laysla qaybsadaa haddee muxaadaro jirto dadku waa laysku wada yimaadaa hadda kasoo qaado kale abaarihii hadda markii ay dhacayeen waxaan arkay inay dadku ay gaargaar ay u aruurinayaan lacag dhaqaale sababtoo ah yani xanuunka waddanka ka jiray qof kasta way taabatay runtii oo bannaanka joogay anigu marka waxaan sameeyey waxaan la xiriiray masaajidadii baan la xiriiray ururadii soomaalida aan la xiriiray waxaan ku iri warsoo kama fiicna inaan intaan isku nimaano aanu ka tashanno oo aan intaan gaargaar wax u aruurinahay inaan hal mar isla aruurino wax waan isku nimid shirar baanu qaadanay masaajidadii ururadii waa la isku waafaqay dabadeedna lacagtii baan aruurinay fundraising weyn baan sameynay masaajidadana waxa waa laga cilaamiyey ururada waa maaragta meel kasta waxaa laga sameeyey cilaamin baa laga sameeyey xaflad weyn baanu sameynay laga wada qayb qaatay lacagtii baa la aruuriyey lacagtii markaa aruurinayna waa isku imaanay waxaanu niri xagee baan u dirnaa dadka qaar waxay leeyihin waqooyiga ha loo diro qaar waxay leeyihin beedhaba ha loo diro qaar waxay leeyihiin puntland ha loo diro kulligan markaan haddana aanu arrintii ka munaaqashoonay oon ka wada tashanay waxaa la isku raacay inaanu hal meel u wada dirno meeshaasna waxay ahayd meesha yani dowladdii gargaarkii ay samaysay guddiga maarkano abaaraha gargaarka ay samaysay oo loo arkay in gobolladii oo dhanna ay ka mid yihiin muxuu ahaa shacabkiina uu ku jiro ayna ka muuqato maarkino la xisaabtan inuu jiri karo oo lacagtii meesha ay ku baxday iyo wixii la arki karo kalsoonina ay jirto sidii baan maaragtay aanu ugu yeernay waxaanu la hadalnay sheekh baaruud ayaanu la hadalnay dadkii oo dhan baa maarata way ku qanceen sidii baa la isugu raaca marka waxaan ka wadaa waa wix hadda aan ka hadlaya hogaamintii maarkino isla tashiga isla tashiga runtii aad iyo aad buu muhiim u yahay haddii dadka la isla tashado haddana diiradda la saaro maxaanu ka midaysannahay maxaanu siyaasad intaan dhinac iska dhigno war maxaanu ka midaysannahay caruurtayada iyo dadkayaga iyo haddaan rabno wadankii inaan wax u qabanno waxyaaba badanoo ka midaysanna oo iskala shaqayn karna ayaa jira waa gartay sidaad horeba u sheegtay waxaa dhowaan lagu magacaabay inaad madax ka noqoto ururka qurbi joogta soomaaliyeed marka ururkaas ujeedada loo aasaasay maxay ahayd ilaa iyo haddase maxaa u qabsoomay ururkaas horta ujeedadii loo aasaasay wuxuu ahaa waxaa caddaatay in markan soomaalida qurbi joogta ay runtii aad u badan yihiin oo dhowr milyan ay gaarayaan isla mar ahaan taasna yacni wax isku xira oo ka dhexeeya aysan jirinin waa sida hadda aanu ka hadlaynay maaragtay yacni kala qaybqaybsanaanta iska warqab la-aanta waxay keenaysaa in yacni khibradayadii iyo maskaxdayadii iyo aqoontayadii iyo cududayadii iyo dhaqaalihii aanu haysanay ina sidii ugu mudnayn aanna uga wada faa'iidaysanin waddanka marka la fiiriyo soomaaliya waxa weeyaan in ka badan muxuu ahaa waxay yidhaahdaan dadka muxuu aha daraasadda ku sameya weliba u n d b ga hal muxuu ahaa dhibic afar bilyan in ka badan ayay qurba joogta u diraan soomaaliya sanad kasta lacagtaas waxay ka badan tahay lacagaha maarkino dadka hay-adaha iyo dowladaha caalamiga ah oo dhan ay soomaaliya siiyaan ayay ka badan tahay kasoo qaad maaragtay haddaa qiyaastid dadkaas iyagoo cuudooda ay isku duuban tahay waxa ay samayn karaan marka waxaanu niri markii laisku yimid shir baa laisugu yimid maaragtay magaalada istanbul oo runtii dowladda turkiga eedan uga saaciday dad baa maarkano curunteeda lahaa oo maarkano soomaali badanoo ama soomaaliya ha joogaan ama qurbaha maarkano adduunka dacaladiis jooga ha ka mid ahaadeen oo maaragta ayaa curunteeda lahaa runtii inta kalena way ku taageertay hadda aniga iyo dad badanoo maarkano reer australia tiam ah muxuu ahaa waxaanu ka mid ahayn dadkii maarkano ka qayb qaatay ujeeddaduna waxay ahayd cuuddaa sidii laisugu keeni lahaa sidii maarkano wax layskula qabsan lahaa hadday noqoto dhibaatooyinka inaga haysta maarkano qurbaha iyo hadday inaga noqoto wadanka gudihiisa dhibaatada haysta sidee baan uga qayb qaadan karna waxaa layidhi gacmo wada jir ayay wax ku gooyaan ujeeddadu saasay ahayd tan u dambaysa dareenkaah ku saabsan masiibadii ka dhacday magaalada muqdisho maalin ka hor waxaan runtii aad iyo aad aan uga tiiraayeysannahay oon uga xunnahay oonu la qaybsanaynaa xanuunka iyo dhibka walaalahayo reer muqdisho soo gaaray waa musiibo runtii aad iyo aad u weyn fajac weyna na geelisa ilaa iyo haddeertaana weli shoog baanu ku jirnaa haddaan nahay dadkayaga qurba joogta ah yacnii waanu maqli jirnay qarax dhaca oo soddon iyo labaatan ama toban qof ee ku dhimato ama afartan oo runtii argagax nagu ridi jiray tanu waxay dhaaftay caqligii yacnii caqliga bini aadanka ayay dhaaftay maarkino fikirkiisa ayay dhaaftay runtii tacsi ayaanu u diraynaa walaalahayaga maaragta reer muqdisho dadkii maarkino qoysaskii dhibaatadu ay maaragtay aafada ay gaartay ehelkoodii iyo asxaabtoodii dowladda soomaaliya ayaanu u diraynaa tacsi u diraynaa oo ku mashquulsan maaragtay siday dhibaatahaaseeto ay wax uga qaban lahaayeen annaguna waa garab taagannaha haddaanu nahay qurbajoogta soomaaliyeed waxaan ogahay in maaragtay waddamada iyo magaalooyinka meel kasta ay joogaan inay ka is-abaabul ay ka bilaabatay inay dadku fiiriyaan sidii maaragtay ay uga qayb qaadan lahaayeen taakulayntaas iyo gurmudkaas loogu jiro dhibaatada dadka walaalaheenna soo gaartay kuliba caawana waxaa jira shir baa jira oo ururka muxuu ahaa golaha qurba joogta ay leedahay waanu uga hadli doonaa waanuna maaragtay ka munaqashoon doonaa sidee baanu uga qayb qaadan doonaa taakulaynta kuliba hadda waxaan ognahay in la sameeyey guddiga gurmadka waxaanu ku tali jirna hadirtaan saan xiriir ula sameyn lahayn gurmadkaas guddigaas gurmadka aanna uga qayb qaadan lahayn maaragtna sidii loo wacyigelin lahaa loo gubaamin lahaa dadkeena qurba joogta meel kastoona ku sugan lahaa in laga qayb qaato insha allah
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho websayte-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dcom au xariijin soomaali